mar kale galab wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan v o a somali service haatanna kusoo dhowaada qaybta koowaad ee barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka oo magaalada jabuuti uu noogu soo diyaariyey wariyahayaga ramadaan muuse
waa barnaamijkeennii faaqidaadda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maalintii shalay ee khamiistii si rasmiya ugu dhawaaqay inuu isa soo taagayo oo uu ka qayb qaadan doono doorashooyinka madaxweynenimo ee kal dambe ka qabsoomi doona jabuuti barnaamijkeennan faaqidaadda jimcaha oo v o a ay ku qabatay hotel kambeski ee magaalada jabuuti waxaynu ku soo qaadan doonaa maanta dood v o a ay u qabatay dhinaca dowladda iyo mucaaridka jabuuti ee u m p isbahaysiga akhlabiyada madaxtooyada iyo u s n isbahaysiga badbaadada qaranka ee mucaaridka siyaasadeed ee jabuuti iyadoo aynu ku soo qaadan doonno qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin kal dambe laba kun iyo lix iyo toban horaantiisa waxaa ka qabsoomi doona jabuuti doorashooyin madaxweynenimo daraasaadka caalamiga ee lagu qiimeeyo horumarka dalalka ayaa inta badan qora oo shaaciya in kuwaca dhaqaale jamhuuriyadda jabuuti uu kusii durkayo boqolkiiba lix sanadkiiba haddaba caafimaadkaasi dhaqaale ee loo tirinayo jabuuti saamayn intee leeg ayuu ku leeyahay dadweynaha reer jabuuti barnaamijka faaqidaada jimcaha waxaa igala qaybgelaya xagga isbahaysiga badbaadada qaranka ee mucaaridka siyaasadeeda jabuuti ee u s n daahir axmed faarax oo ah afhayeenka u s n iyo jaamac amare meydel oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee u s n xagga isbahaysiga akhlabiyadda madaxtooyada ee u m p waxaa nagala qayb gelaya xildhibaan cilmi muuse xasan oo ah guddoomiyaha guddida heer ka baarlamaaniga ee u m p u qaabilsan wadahadallada mucaaridka iyo dowladda iyo xildhibaan cabdo sikiye diiriye oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka baarlamanka jabuuti ugu qaybsan horumarka bulsho iyo daryeelka deegaanka dhammaantiin mudanayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennan faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a horraanta kal dambe laba kun iyo lix iyo toban waxaa jamhuuriyadda jabuuti ka qabsoomi doona doorashooyin madaxweynenimo kowdii noofembar dadweyne reer jabuutiya ayaa u soo dibadbaxay jidadka magaalooyinka iyagoo taageersan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti labaatankii haddaba bishan isla bishaasiyan novembar ee dhoweyd dadweyne iyaguna reer jabuutiya ayaa u soo dibadbaxay si ay u muujiyaan inay ka soo horjeedaan arrintaasi anigoo siinaya haddaba daahir axmed faarax hadalka dadweynihii u soo dareeray xagga u m p ee madaxweyneha inta badan dadku waxay sheegaan dadkii kale labaatankii novembar xaggiina iskugu yimid marka la isku eego inay tahay farcatoris maxaad odhan lehed
sawiradii inaad aragtaan malaynaya ramadaanow iyagaa hadlaya cidda badnayd sawirradaa tilmaamaya afar caskari oo sibil loo soo geliyey xaasaskoogii afar qof oo qaxootiya oo la soo ururiyey oo lacaga fara badan lagu bixiyey saddex boqol iyo konton milyuun iyo afar boqol oo milyuun iyo waxyaalaha aan malayn karin baa la sheegaya ayaa guddiga golaha guriga ummadda horteeda lagu soo ururiyey annaguna ummaddii reer jabuuti ee runta ahayd runta ahayd dhallin aabbo iyo hooyo ayaa soo baxay oo weliba intoodii badnayd la celiyey basaskii loo diiday dawyada loo joogsaday yaa soo baxay oo maxaydane sheekh muuse u soo baxay runtu way iska caddahay waxa weeye inay aqlabiyad tahay u s n aqlabiyad shalayna ahayd haddeer bu walaalkay lahaa natiijadii bay weli hadda calaa xafiid u soo saari kari laayihiin nimanka taliska haye inay aqlabiyad tahay aqlabiyadnahay waa waxa iska cad weeye weliba mid mid baan ku sii soconno taabaa kantaan leeyahay in dekreeto aan shaqo ku lahayn siyaasad oo la xidhiidha arrimaha argagixisada la soo saaro la soo saaro oo la yidhaa iyadoo aan ku qornayn dekreeta halkan baan ku haynaaye u s n ay ma soo bixi kartiin in la yidhaa cabsi u s n laga qabo awgeed kolkaa waxaan leenahay madaxweyne ismaaciil cumarna waa iska ogyahay nimankan kaalkaaliyaashiisuna way iska ogyihiin aqalabiyaddu halkay taallo waa ay caddahay waa waxa looga mermeeraya guddiga doorashada madaxa bannaan waa waxa looga mermeeraya furfurnaanta siyaasadeed iyo dimuqraadiyeed waay cilmigan anigoo ku siinayan hadalka maxaad maxaad ka odhan lahayd bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa weeyaan siyaasaddu dhinkaasi walaalkay daaf waxaan u maleeyaa mar horena wuxuu yidhi iskoolkaa aduu liisegaa dhiganaysa markaa siyaasadda ku jiray way fiican tahay laakiin maantana wax ka bartaan jeclaan lah siyaasaddan waxaan u arkaa shaqo wanaagsan shaqo maaragtay sharaf leh oo dadka in loo khidmeeyo ay tahay ummadda loo adeega ay tahay adeega ummadda laakiin haddii noloshaada aad wakhtiga badan siyaasadaada ku dhaafto in waxii la arkaya aad beenmisay wixii dhegtu ay malqaysa aad beenmisay waa mushkilad siyaasadee noqon mayse waa meesha ii banneen unbaa markaas halkaa ku jiraysa wixii ishu ay arkaysay caalamku ay markhaati fureen ummadda reer jibuuti ay markhaati furtay ee meel la kala joogsado la waayey in la idhaahdo askar iyo administration inay ahaadeen mise qofay noqon karaan in la idhaahdo mise intuu sheegay mise qofay noqon karaan yacni waxa weeyaan waa iska diid waxaad arkaysid dhegtu ay maqayso taasi dee siyaasad maaha waxa weeyaan xuggu way isqabtaan marka lagaa helana gacanta la isku dhiibaa waxa la idhahdaa waa fair play wax la la sameeya laakiin asxaabteen waxa weeyaan hadda markaan kaala hadli muqlaadadu weli diyaar ma aha fair play wax la idhahdaa meesha uma taalo waxa weeyaan annaka madaxweynaha loo soo baxay shacabkoo dhan baa u soo baxay dimuqraadi inaan anaku nahay xabad baan u caddaynaya ragga walaalaha iga soo horjeeda labaatankii bishii novembar bay weydiisteen in iyakuna ay dhadaan waan soo baxaynaa si maarata anaguna dad waxaan haysanaa anu tuso waxaan siinay in dimuqraadaan nahay jibuuti meesha ugu dad badan afar iyo labaatanka saacadaa marita halkaas dad baa buuxa balaaska sheekh muuse basasku meeshay maraan ween kubad baa lagu ciyaaraa buul baa lagu ciyaaraa xaafadaa kan wada buuxa afar iyo labaatanka saacadood halkaas taaba u joogaan marka halkii ay xusheen waaba xusheenba way xusheen laakiin waa la ogolaaday ilaa loo dikariye waxa weeyaan waa- ma- waa haddii aad xusheenna waa ni ogolaan ogolaashaan leenahay waa loo ogolaaday marka waxa weeyaan meel dadkuba iska taagtaagan yihiin oo meydaan yara intay ku soo ururiyeen intii aan arkaynay ayay iminkana leeyihiin maxaa laga hadli karaa ay leeyihiin waxa weeyaan waxaan leeyahay anigu war rag waaweyn baan nahay hadii toona anaga waaweyn baa nahay waxa weeyaan la isla xushoodo waxa la odhanayo waxyaalaha laga reebo runta in la diidin
iyar maxaad ah, xildhibaan cabdusi haa waxaan ku firayaa maqana maxaad ka odhan leed ah, tan kale ila- ila- la xidhiidha ila- labada dhinac dadkii u soo baxay haa waxa weeyaan eh, bixitaanka haddaan ku soo noqono waxa weeyaan dee wax isqarinaya maaha oo waa taswiiraha ayaa kala sheegayaba dadku se usoo baxeenna dee dadkii heer jibuutiya la garanayay bay ahaayeen kalsooni bay noogu soo baxeen maxayna u soo baxeen marka la isweydiiyo waxa weeyaan wuxuu goostay bay ugu soo baxeen shaqaduu qabtay darteed ayay ugu soo baxeen waxaan doonayaa ma, daahir axmed faarax inaan xasuusiyo kelmad uu yidhi mataqaana laba kun iyo shantii waxa weeyaan laba kun iyo shantii wuxuu sameeyey kulan buu madaxweynuhu sameeyey in lagu qiimeynayo mataqaanaa in in xukuumadda mataqaanaa in waxyaalada ay qabata lagu qiimeynayo oo seminar selection gouvernemental la yidha- ayaa- ayaa la qabtay kulmadii lagu qiimeynayay Ah, ila waxqabadka xukuumadda.
waxqabadka xukuumadda lagu qiimeynayo Waayo.
marka madaxweynuhu dadweynaha intuu soo hor fadhiistay ayuu yidhahda xisaabiya Waayo.
maxaan qabtay maxaan qaban maxaa laga xumaaday maxaase tabanaysaan in la qabto dadweynuhu way ka jawaabeen waxa uu ku daray barnaamijyada kale uu qaban doonuu sheegay sida boorarka dooraale een shamandafeerka waxaasoo dhan buu ka hadlay intaana mataqaanaa hadduu ilaahay daayo waan qabanayaa oo ajandaagay igu jirtaa buu yidhi Waayo.
markaa waxaa la waraystay maxam- een macaana daafka xilligaa la waraystay Waayo.
waxaana waraystay raadiyoga iyo telefisonka jibuuti Waayo.
waxa uu yidhi dhammaa baan gartaa Ah, maanta muxuu leeyahay labadii kun iyo shantii waxaan joogay beljig baan joogay ها gartay dhama dhama dhama televi warka mataqaanaa waktigii doonay ha warayse waa la waraystay haa waktigaa taariikhdaa soo saaraysee dhamaa baan gartaa buu yidhi dee madaxweynuhu wixii maanta labadii kun iyo kowdii bay ahayd bishii shanaad labiyo tobankeegii uu ka rukeen adu waa barnaamijyadaa bay ahayd marka madaxweynuhu wuu ka run keenee asagu muxuu maanta leeyahay Waayo, waayo, maxaad odhan leedahay madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaan leenahay walaalow tale in kugu filan waad soo haysay wixii aad baxday iyo wixii aad gashayna dee waa i- indhahaaba arkaya dadku waxay isweydiinayaan daahir axmed faarax oo reer jabuuti in yar aanu caddaan kaa dhex galaado iga raaliya oo reer jabuuti markaan dhex marno talow u s n doorashada ma ka qayb qaadan doontaa ye yese soo dhigaysaa bal adoo maanta dadweynihii reer jabuuti qancinaya maxaad odhan leed horta ma ka qayb gelaysaan ma ayna mu- musharaxiinana seed u diyaarinaysaan Eh, waxa- Waayo, Mr. Ahmed.
wax- wax- waxa weeye horta u s n talaa meel u taala u s n musharaxeegu mid la waaya ma aha Haka- ha ka welwelina taa laakiin madashii lagu loolamayey iyaa ka horeysa Ma tegaysaa, musharaxnimada ma tegaysaa.
iya- iyaa ka horeysa musharaxnimada Waayo.
u s n in taliskuma xulayo cidda ay soo dhiganaysa iyadaa dhiganaysa wayna ku kal- isku kalsoon tahay laakiin waxa weeye walaaliheen hadday dad badan sheeganayaan hadday jacayl ummadeed sheeganayaan dee maxaa u diidaya guddi doorasho oo ma- run ahoo madax badan inay inay ogolaadaan oo doorasho xor iyo xalaalihi dhacdo hadday Yatan- hadday boqolaalka kun ay sheeganayaan run tahay dee madasha u soo dhaadhacoo doorashada xor iyo miidaanka ma imanaysaa oo ma ka qayb gelaysaa doorashooyinka madaxweynenimo u s n waa taata reer jabuuti aad u s n doorasho xor oo xalaala haddii ay la helo kama maqnaan karto meedaanka slogaanka u s n wuxuu yahay badseni bad election maxay seni u doonaysaanba guddi doorasho oo madax bannaan waa si doorasho xoro xalaalihi u timaado ee ugana qayb gasha dabcan dabcan laakiin waa in la helo doorashadii xorta ahayd ee xalaasha ahayd sidii ay u dhacaysa
rabadaana waxaan leeyahay xildhibaanka cilmi hadeertoole kolkii uu ka hadlayey isku soo bixii u s n ay ku samaysay xaafadda sheekh muuse bishii novembar labaatankeygii waxaan siinay buu yidhi ereygu waa iyo qofku ereyada uu ku qowlay waxay ka turjumaan waxa uu gun ahaantii aaminsan yahaywaaxaan siinay buu yidhi ruksad ma bixiso wasaaradda arrimuhu dabadu ogeysiis la ogeysiinayo weeyaan waxa uu sharcigu dhigayo kolka ay noqoto waan ognahay caalamka wadannada badi ku camal fala ummad baa ii soo baxday ummad baa ii ooyeysa aniga la'aantay waxba ma soconayaan haddii la iwaayo dhulku wuu burburayaa calaamadihii wadannada nuucaasoo kale a ka taagnaa unbaa jabuutina ka taagna annagu mid qudhaan nidhi haddii ummadda intaa la eegay ay u soo baxayso ismaaciil cumar geelle dharaar ay dawladdu shaqada ka fadhido oo jimco ah ii soo bannaanbaxa haydha bal inta u soo bannaanbaxdaa la eegi doonaaye waayahay haddaba eeg arrintaa waxaan uga gudbaynaa horumarka dhinaciisa marka la eego mashaariicdaasi een dalka ka socda kolkaad eegto soo lama odhan karo in waxaa jira waxyaabo dee la taaban karo oo dhinaca horumarka oo ka hirgalaya dalka waxa weeye rabadaanow su-aalaha noocaasoo kale ah jawaabtoodu ummadda ayaa bixisa ummadda ayaa bixisa xukuumaddaasi inay waxtar leedahay inaynan waxtar lahayn inay horumar waddankii gaadhsiisay inay saboolnimo ku dishay jawaabteedu waxay ka soo baxdaa doorashooyinka kolka ay dhacayaan ay si xalaala u dhacaan ayay jawaabtu ka soo baxdaa halkaabay ka muuqataa amba waa lagu kalsoon yahay oo dee waa loo biirinayaa muddadii amba waxaa la leeyahay walaalkayow wadnahaadna goysay meeshii dhaaf baa laleeyahay waxay taasi dee kuu caddaynaysaa war xisbiyaa isku jijawaabayoo hebel baa waxaan qabtay iyo hebel baa waxaan qabtay ma aha murtidu waxa weeye waa in la helo doorasho xalaala ay ummadda jabuuti ku cabbirayso waxa ay ka qabto xukuumadda ismaaciil cumar geelle muddadaa uu talada hayay wixii uu waddankani ka qabtay iyo wixii uuna ka qaban amarkana ummaddaa leh xagga horumarka inagoo kusii soconna haddaan cilmiyo kale hadalka siiyo maxaad ka odhan leedeen xagga horumarka ee jamhuuriyadda jabuuti aan ka qabsoomay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alamiin waxa weeyaan raggan walaalahay horta waxa weeyaan marka maanta miiska wada hadalkiisa un aan ka hadlo marka doorasho iyo seeni ay noqotana iyakaa le anna kaasina doonayno go-aanka qaadanayna marka la yidhaahdo waxqabad iyo dhaqaalana ummadday u taallaa ummaddaa lagu celinaya labaduba ummadday u taallaa ummadduna indhaha la qaban maayo maanta jabuuti waxaa ka socda adduunka o dhan ba arkay waxaan lagu arkayna maaha laba kun iyo labadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii beebeega jabuuti amba kobaca dhaqaalaha lagu xisaabtamo hoos buu dhadhacsanaa moyns buu ahaa maantana waa six point five waxa weeyaan waxqabadka dhacay kun sagaal boqol iyo intuu madaxweynuhu meesha laba kun ilaa maantana indhahagaa tabsanay wax lagu sameeyo toban sano maaha jaamacadda jabuuti oo qudhaata ka soo qaad ee maskaxda dadka aan ku dhisayno dadkii beritoole dhulkan maalilaha wax kala soo bixi lahaa maskax baa waxaa la soo baxda ilaahay meel kastaba waxbuu dhigay laakiin ninkii la soo baxayey waxa weeyaan yacni maskaxda ilaahay adduunka cadaalad ugu kala qaybiy nin aan maskax lahayn ma jirto laakiin maskaxdii waa in wax la baro siday ula soo baxaysana waa in la baro marsooyinkaa socdaa ka mid a wixii inta dhammaataa ka mid a orisan baa dhammaatay waxaa dhammaaday terminal container baa dhammaaday waxay ahayd mabda'aagu markii hore waar transiitka etoobiyan lagu socdo inuu ahaane transbordmo wax la dhaaho intuu halkan lagu dhaadhiciyo bidaacooyinka boorarka kale ee meelo waaweyn ahayn loo kala qaybiyo waxa weeyaan maanta horumar la taabsan karaan haynaa tareenkii baa maanta bidaacadii u horey lagu qaaday wax ka badan oo kalena way noo soo socotaa waxaan leenahay walaalahay doorashooyinkiina ay ma soo sharaxeen ka ay sheegayaanna barnaamij ay ma lahayn ee waxa weeyaan hawooyin socday iyo wadaadnimi iyo alaabo laisbaahays unbay ahayd waxa maaragtay meesha iyo iyo maaragtay dawlad sida loo xada la bartay oo maaragtay muqraadiyaddii ay naga fara badatay maaragtay hawlo la badatay waxa weeyaan maya u kaali dhaqaalahan dhammaystire annaku dhaqaalahaasi waxaan ballan qaadaynaa oo madaxweynuhu uu dhammaystirayaa mashaariicdaa socota saddex sano gudaheed qof reer jabuuti oo shaqo lahayn lama helayo milyaroo fudud baan u tirinaya yakadi wax wey ku tahay annaga wax yar bay nagu tahay tareenka maanta dadka qaadaya etoobiya waa boqol malyuun boqolkii toban waa toban malyuun boqolkii hal waa malyuun malyuun haddii aan helno maanta dubay tagaysa oo diyaarad raacaysa oo hotel galaysa oo markab soo saaraysa oo Djibouti imanaysa oo bidaacadii Djibouti looga soo sameeyay Ethiopia declaration laba bilood ku tagaya tareenkay subaxa soo raacayaan galabtay alaabtooda Djibouti ka iibsanayaan wayba ku naqdaanba nin kastoo reer Djibouti uu shaqaysan lacag baa laga dhigi marka mashaariic soo socota wax quman maaha tii waxa ka daran waxa weeyaan ummadani waxa la dhaqato xoolay leeyihiin rag iyagu ma aaminsano iyagu safaarada aaminsan yihiin oo xabada ay ugu dhagayaan u leeyihiin loogu daayo laakiin xoolo dhaqatadii oo qurahato Allah habayo biyo loo soo saaro oo cawska loo saaro saddex boqol oo neef oo nin kastaba uu samaysto boqol hadduu iibiyo waa nin taajiro bishaaro qaata fromage bay leeyihin harig bay leeyihin andistri baa laga sameeya wixiina aan ku noqonno dibad waxba nama sahaysa waxaan leenahay ummadda annagu waxaan u haynaa rajo waxaan u haynaa in aan wax u soo saarayno waxaanan aaminsanahay dalkayga iyo ummaddeeda iyo dadkayga laakiin asxaabtay dibadda ay aaminsan yihiin dibadda haddaan ka saarno qodobkaa dibadda waan dhimanay leeyihin dee waxa weeyaan haddaba raggaasi ramadaanow halkan maan wala fadh- halkan maan wala fadhinaa soo maaha xildhibaan cilmi iyo leyse xildhibaan cabdoosi kiye waxaan ku casumaynaa aniyo walaalkay jaamac inaan halkaa aan ka lugayno oon ilaa belbelada kaaduus aan lug ku marro xaafad xaafad aan u sii marro waa caasimadii waa halkay dadku ugu badan yihiin waa halkuu dhaqaaluhu ugu badan yahay dee bar- badhaadhaha ay sheegayaan yaan wala arkaynaa annagu waxaan arkaynaa saboolnimo adduunyaduna arkaysa oo qoran diimis baan arkaynaa kooraan la'aan dhukoo jiilaala koraankugu baan arkaynaa kanicaan arkaynaa camal la'aan baan arkaynaa saacaddaan wala hadlayno shan iyo labaatan arday oo ka baxda jaamacadda jibuuti oo diblomeeya ayaa camal nasiya awgeed xidhan oo nagaar ku xidhan in annagu dee badhaaraha uu sheegayo waa runoo kobac waa la tilmaamaa dhowr mashruuc bay ku tilmaaman tahay in yar baa ka faa'iidaysta ay ka mid yihiin walaalahana horjooga ay ka mid yihiin ayaa ka faa'iidaysata waxaan arkaynaa annagu ilihii dhaqaalo oo dhan oo la weecsadaan arkaynaa la shakhsiyeeyaan arkaynaa walaalkay cilmi uu ka warrami karaa gegadii adhiga halka ay ku dambaysay uu ka warrami karaa kolkaa waxa weeye wax aanan qarsoomayn hawl adag baa loo soo dhibay raggan walaalahaya waxaan la daafici karin baa daafaca la leeyahy ar halkaa aad joogtiin ma ar halkaa aad joogtiin ma jeclaadeen ar ar- ar halkaa ar halkaa ar halkaa ar halkaa aad joog aad joogtiin ar halkaa aad joogtiin ma ma- ma jeclaadeen inaan joogsado kolkaa waxa weeye kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa maanta talada ayaa madaxweyne ismaaciil umar waa lix iyo toban sano weeye xishooda ay ka qabaan tala ku soo noqodkiisa bay katrin manda ma yidhaaheen imanka nuvo manda bay yidhaaheen way ka way ka- xishood awgeed iyagii baa xishoonaya oo katrin manda ku qori kara lahaa warqadahoogii kolkaa waxay ka dhigan tahay fashil ayaa halkaa jira oo de wixii laga xishooda wixii fashilmay ka dhigan tahay waa aynay iska og yihiin imanka waxaa la ii soo sheegay imankada aan wada hadlayno nin madaxda u s n ka mid ah oo la yidhaha maydhane cabdalla cukiye in la xidhay isku socod awgeed dakhil buu ku socday waa magaalo ka mid a dalka weeyaan jaandaarankiiba halka u joogsaday waa la xidhay dee dimuqraadiyadda iyo furfurnaantu ay walaalahayo sheegayaana way jirtana ay leeyihiin ma taasba Aa, waxaan doonayaa ma- ma- in- inaan dhaaf uga jawaabo in shaqaalida uu sheegayo iyo gaajada uu sheegayo waxa weeyaan dee raggani badidoodu dabadda ayay ku nool yihiin waxa weeyaan in- dhegeyso yeesanta yeesantaan sheegaya madaxdooda inta badan dabaday ku nool yihiin ha xaasiskoogu dabaday ku nool yihiin waxa weeyaan reaaliteega maanta lamaba socdaanba war waddanka waxaa ka ba- qabsoomay shaqooyin waaweyn shan boor baa la dhisayaa dad baa la qoray maraykan baa yimid dad baa la qoray limoniya baa timid dad baa la qoray in- in jarman baa yimid dad baa la qoray shiina yimid dad baa la qoray jarmankii baa yimid waa la qoray meel kasta shaqooyin baa ka socda anfiskiisa baa baa yimid laakiin waxa weeyaan xitaa wadamada hore u maray dee shaqalaanta way jirtaa faransiiska way jirtaa beljiga ay ku nool yihiin way jirtaa dhul baa maalin kasta toban kun oo qof laga eriyaa oo shaqooyin laga joanaka shirkada lama xidhaba wax ku soo biiro mooyaane marka taasi adduunkaan la qaybtanaa soomaash wuuna jiri wuuna jiri doonaa ha haa wuu jiri doonaa intii badnayd waa la sameeyey ta gaalada ee boqolkii lixdan gaaladaa sheegtay laakiin inta annagu waan ka yarnahay iyagu tii gaaladu ay sheegeen unbay aaminsan yihiin waxaa la yidhi fulo ee dhegeyso ee dhegeyso waxaa weeyaan haa waxaa weeyaan fuuladaad naasti badan lelama degaa la yidhi coluuna iska dhebi karayn ayuu xagga dambe intuu joogsado dhagaxa soo turaa baa layidhi dee raggani xaasaskoogi iyo ciyaalkoogii dabadda iska dhigtaan halkanna inay maadiinaya dhagaxan ugu aan bay doonayaan dee taas reer jibuuti marna ma yeelayaan waxa weeyaan irsaaqadda halkan ilaahay halkan ilaahay halkan ilaahay ah, halkan ilaahay baa u ballan qaaday nin kaste nin kaste irsaaqadda alla aamina ya ma hooga ayuu madaxweynuhu ku celceliyaa inta badan ma garatay marka halkan ilaahay baa u ballan qaaday nin kastana irsaaqadiisa maalintuu ilaahay ugu qoray qoray unbuu qaban doonaa ee wax qasab ku imanaya meesha ma taallo aa dadaalun baa loo baahan yahay xukuumadduna dadaalkeegii way waday shaqooyin way furtay way wadaa in kalena way imanayaan laakiinse waxa weeyaan doorashada uu sheegayo ismaaciil cumar geelle dee waxa weeyaan dee nin horta dibadda looga taliya ma ismaaciil cumar geelle laakiin ayaka dibadda laga xukumaa oo waxaa taa ku caddaynaysa doorashooyinkii saddex doorashooyin oo iska diidan oo kamay soo qaybgelin isku xigeen tii baarlamaanka laakiin tii u dambaysa way ka qayb galeen de ayaa ka yidhi ka qayb gala dibadda unbaa laga yidhi ka qayb galo oo maanta baarlamaanka galo waxbaad ka helaysiin iminkana qolyadii dibadda unbaa kale mataqaana ha ka qayb gelina waa reaaliteega waddanka ka socono reaaliteega waddanka ka socda dadka ayaa kala saari doona de mise ay jecel yihiin diyaar maana inaan soo dhaadhacnana laakiin iyaku ilaa maanta kaandidaaba ma hayaanba seeni bay ku meereysanayaan laba boqol baa ka dhaaf boqol kan baa ugu gaaway waa ka dhaaf
ee ragani hor fadhiya waan waan boqolkiiba boqol waan fahmi karay inay sidaa u hadlaan in ay wax aanan jirin ka dhawaajiyaan in ay annaga nagu tilmaamaan dad indhala oo waxaa mashaariic waddanka ka hirgashay badhaadhaha la gaadhay aanan arkay inay nagu tilmaamaan waa hawsha ay u xilsaaran yihiin waa hawsha ay u xilsaaran yihin waajibkoogin bay gudanayaane ummaddaa dee xaqiiqdana u waxaan kaloon leeh tani ay nagu riixayaane nasiib darro inuu cabdoodu sikiya maanta i yidhaahdo u s n madaxdeeda oo dhani debadda ayay ku nooshahay oo waa wada waa wada qaxooti inuu yidhaahdo qaxootigana waxaa keenay cabdooyow ummad badan oo reer jabuuti oo maanta qaxooti ah oo adduunka ku kala fidhiidhsanna halkan waxa ka eriyey waa cadaalad darro waa dimuqraadiyad la'aan waa gaajo waa saboolnimo waa sabo waa saboolnimo weeye afarta qof ee lacagta la siinayo ee london iyo meelaha qaarkood ka qaylqayliyayana su-aal quraan weydiinaya waxaan leehay waxaan leehay haddii uu waddanku badhaadhaha aad ku sheegaysiin kolka xoogaha yar laynii dhiibo ay xaqiiq ka tahay maxaa inaga kaxeeyey maxaa inaga kaxeeyey waxaan kaloon leehay doorasho iyo waxay ku adkaynayaan raggani annagu kayagii baan soo dhigaynaaye indhiga kiinii aawaya meeshu arrimuhu way kala horreeyaan madashii idlayda lagu tartamayey haddii ayna diyaar ahayn waxa aad kaga carartahay in aad musharax soo dhigtahay maskax galma waxaa lagu in lagu dadaalo ay tahay horta oo wax walba ka horeeya in madashii la hagaajiyo oo doorasho xalaalihii si ay waddankan uga dhacdo dhibtii iyo xurguftii siyaasadeed ee ilaa maanta ka taagnayna aanay tu kale u dul fuulin in laga badbaadiya waddanka
weeyaan saasaan doonaya aniguba inaan idhaahdo khalaas waktigiibaa dee nagu kooban kolkaas soo kooba qof waliba siad mustaqbalka u aragtaa daqiiqaduna way koobeen si kooban anu waan dabayaqayn xaggan walaalihiina waxaan leenahay war banaankiina wakaa faraskiina waka madasha aad ku meeraysanaysiin madashay ninkaa diidan waxaad ku diidan tihiin madashaasi waxa weeyaan marka annaku aan helno mucaarid midaysan mucaarid tala leh mucaarid is-aaminsan oo odhanayn annakaa heshiiska saxeeno oo aadan cabduy iyo xamed saxeyn annakaa dirannay waa ninkii la baarlamanteerka ahaa haddii ay yidhahdaan axmed yuusuf baa saxayd axmed yuusuf ma fadhiya halkan ana axmed yuusuf ay soo dirtay wey meesha waxay ku xidhantay waxa weeyaan maalinta la helo mucaarid cid aan la sheekaysan aan heli karno oo talada dadka jibuuti ka qaato dalka jibuuti u fikiraya waxaan qabanayna waad qabateen le waxaan qabanayna waar waxaan xoojiye le waxa weeyaan ninkii ku jiray allahu naxariiso ismaaciil geedi xareed ayaa ahayd wixii isku hayay raggana ku jiray iminka waxay yidhahdaan almarxuum khaltaan baa la ydhaha wax kastaba isagaa dhabarka loo saara waxaan leehay anaga ilaahay isaga ha u naxariiso maalinta aan helno liider iyo qof lala sheekaystana madasha waxa weeyaan si fudud baa lagu dhammayn waxa koob iyo toban bilood lagu soo qaban waaye doorasho afka ku soo saartay maanta inaad tidhaahdii ha la dhammeeyo bil haddii kale shicibku bannaanka ha u soo baxaan waxaan leelahay arxibo markii miitinga uu ka sameeyey dhaaf debaddii waan soo dhammeeyey gudihiibaa hadhee baxa buu yidhi marka waxa weeyaan war annaku waxaan leenahay dadka reer jibuuti ilaahay halkiinuu yuu nacmada inaga dhigayaa dadkiina aamina ummaddiina aamina waxa weeyaan khayr baa noo soo socdaa meel loo qaxootiyaabana maanta ma jirto yurubna albaabadii bay xidhatay oo waxaa la yidhi qof ii iman karaa ma jirto marka dadka in la baabiinay waxa weeyaan dalkeenna wax kasta waan ku heshiinaynaa dhismaha dalkeenna waan ku heshiinaynaa laakiin in lagu galgasho ku heshiin mayna leehay daahir axmed faarax maxaad odhan lehed waxa weeye gebagabadii walaalahayo waxba uma jeedaano way iska caddahay indhahay si cad iskaga qabanayaan xaqaa'iqa jira wadankana damqasho ay u qabaan kama arkayno inkastoo dhawaaqa ka soo yeedhay kii loo soo dhiiban yahay dee cidda u soo dhiibtay baa ayay markaa tilmaamaysaa waxaan leenahay waddankani ummad buu ilaahay ku abuuray ummadda eh, way xuruudo calan bay qaadatay kun sagaal boqol toddobiyo iyo toddobaaatankii in ay gumaysigii ka bax ay ka baxday ku lamida ku noqoto oo qaar iyaga ka mid ihi ay dib u gumaystaan calanka uma ay qaadan xoog baan ku haysanayaa talada oon ummaddan aan ku haysanayana mid maxay ahaydene meesha eh, la eeg oo maraysa ma aha ummadda reer jabuuti si cad bay meel isku taagtay hadday ahayd shalay labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii labaad labiyo labaatankeegii halkii bayna maanta taagan tahay berrina hadduu ilaaha yidhaa dee waaba la arki doonaa laakiin ummadda in la ixtiraamo ummadda yani inaanan maxay ahayd inay lagu xadgudbin aanan lagu gefin ayaa meesha taalla waxaan u malaynayaa dadka reer jabuuti waa dad wanaagsan dabar adag dal jecel walaalnimo jecel afar qof is wala garanaysaa nahay wax isku walanaa nahay in la kala cabsoonayo u malayni maayo kolkaas sida aan anagu mas-uulnimo u muujinayno mucaaradkii haddii aan nahay ummadduna u muujinayso ayaa laga rabaa walaalahyana inay u muujiyaan hadday moodayaan in afar caskari waan haysanaa oo waan ni- wa- wa- cadaa- waa cadaadin un baan nigu haysanaynaa hadday moodayaan walaalahayada inay xal tahay way qaldan yihiin baan leenahay taasi horeba uu shaqayn weyday meelihii kale ee- ee ee la- lagu dayeyba way ku shaqayn weyday wuxuu yidhi wiil waal rag wax kastaba ku sameeyayo walaalow wuxuu ku dhaamo waan waayey buri wiil waal ka waxaan leeyahay walaalahayow walaalahayow inagu ay- inagu malaha waxaad ku tala geshantihiin xoogaa yaroo a- a- afar caskari iyo xoog baad ku tala geshantihiin oo malaha waxaad moodaysiin inaad ummadda reer jabuuti sidaa un aad weligiinba usii haysanaysiin arwad qaldantihiin baan leenahay arwad qaldantihiin baan leenahay arwad qaldantihiin baan leenahay
hadalka waan waan- waan soo waan soo koobi rabadaanow waxaana ku soo koobaya ummad garatay danteeda ee, una sara joogta inay danteeda ay fuliso cid alla cid hor joogsan kartaay ma jirto ku xoolo ku talagalay ku xoog ku talagalay ninna ma hor joogsan karo taariikhda adduunkuna sidaa ayay dh- inoo caddaynaysa waxaan leenahay dadka madaxda ahee maanta talada waddanka hayow war mas-uulnimo muujiya daljacaylnimo muujiya amniga waddankuna ku iniga gacantiinna uun ku jira maahine amniga ummaddaa haysa ka ilaaliya ummaddaasi wixii wax alla wixii dhibaato keenaya ee u horseedi karaya ummaddaasi inay gadoodo ha laga ilaaliyaan leena
cabduusikiye ayaana kusoo gebagabeynaya haa bismillahi raxmaani raxiim waxa weeyaan hadalkaygii u dambeeyey baan doonaya inaan walaalahay aniguna anba aan aan u sheego waxa weeyaan horta een, walaalaheen waxay inuu ogaadaan baa loo baahan yahay horta dowladdu dadkeega way jecesha macaarad ha ahaado maxaafid ha ahaado wixii dheef yimaadana kanaa maxaaf kanaa macaarada iyo kanaa iyo isana lama yidhaahee dheefta waa laga wada qayb galaa un hadday takhtar noqoto hadday shaqo noqoto hadday mataqaanaa iskool noqoto saas baa wixii waddanka jira looga wada qayb galaa oo heri jabuuti waxa weeyaan waddada isa wala jecel hase haatee waxaa la yidhi oday baadiye yaa inan lahaa baa la yidhi inoo soo koob cabdu waan soo koobaya hadde ha oday baadiye inan buu lahaa baa la yidhi wuxuu odhan jiray buncas buugu yeedhi jiraa la yidhi markaa maalmaha ka miduu ka yidhaa la yidhi aabbo birisol ceelkii baan tagaynaa adhigii baan waraabinaynaa dee markaa adhiga aan soo hor ku idhaaho dee guncasay kuma odhanaya xaawooy baan kugu yeedhaya kolkaa adhiga soo hor markaa ceelka waxaa jooga heero badan baa degan buu ka yidhi dee halkii buu ceelkii kolkii subaxii tagtay ayuu yidhi dee xaawooy adhiga soo hor adhiga soo hor gabadhii dee iskuma garanaysa way iska ilowday dee markaa magac kale ugu yeedha caasho xaawooy kolba waxbuu yidhi oo adhigii bay soo hori weyday qarinoo qarinaya guncasey adhiga soo hor buu yidhi ya dee in badan baan anaku wax badan qarinay walaalihiin bustaan saarnay dabkaan saarnay waanu adkaysanay waanu u samirnay war buloostan ka soo ronaada yaan is lahayn dee haddii talo wax laysku qarinayo iyaaba iska yarba anaku maanta diyaar baanu nahay maanta i eesan inaan labalabo halkaa ula fadhiisanno oo nin kaste wuxuu yahay aan u sheegno aan ka baxaano aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhammaantiin Wa- een, wuxuu ahaa barnaamijkeeni een, faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaa igala qayb qaatay daahir axmed faarax oo ah afhayeenka isbahaysiga badbaadada qaranka ee u s n ee mucaaridka siyaasadeeda ee jabuuti iyo jaamac amare medel oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee u s n xagga isbaahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p waxaa nagala qayb galay faaqidaada jimcaha xildhibaan cilmi muuse xasan oo ah guddoomiyaha guddida heerka baarlamaaniga ee u m p u qaabilsan wadahadallada siyaasadeed ee xagga mucaaridka iyo xildhibaan cabdoosi kiyo diire oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka baarlamanka jabuuti ugu qaybsan horumarka bulsho iyo daryeelka deegaanka dhammaantiin waan iiga mahadcelinaa wakhtigaasi qaaliga ah ee aadna siiseen ee barnaamijkana aad nagala qayb qaadateen aad iyo aad ayaad umahadsantihiin intaas ayaynu kusoo gebagabeynaa barnaamijkeennii sidaas iyo nabadgelyo